حمدنا الله في فرح منانا المبهج حلا وفضل الله غطانا وصار لروضنا ظلا بشائر بالهنا ختمت حياة سعيها اكتملا رفيقة دربي وأختي تحثني نرقب الظلة بشائر بالهنا subaxnimadii maalintii khamiistaynu soo dhaafnay taariikhdii hijiradana ku beegnay siddeed labaatanka bishii dhammaatay ee rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku aadaneyd koob iyo soddonka bisha oktoobar sannada laba kun afar iyo labaatanka waxaa u qalab qaatay munaasabad ballaaran oo si heersaraha loo soo agaasimay oo ka dhacaysay degmada sa'kow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taasoo ku saabsanayd xaflad lagu maamuusayay arday gabdho ah oo bartay qur-aanka kariimka iyo xifdigiisa sidoo kalena korka xifdiyey qaar ka mid ah mutuunta tajwiidka oo ah kuwa barashadooda muhiim tahay ardaydan ayaa wax ka barta macadka taajul waqaar lita'hiiri alxufaad oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka ay gacanta ku hayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab
تاج من النور المطهر فوق هامتهم يلوح وبسر معدنهم وطهرهم إلى الخلق يبوح يا للوقار يا للوقار xafladan ayaa ka dhacday howl si weyn loo qurxiyey siday ii sheegeen qaar ka mid a dadkii qabanqaabinayay munaasabadan quruxda badan waxay qaadatay diyaarinteeda maalmo xiriir ah waana mid caddaynaysa in juhdi ama dadaal ballaarana geliyay xafladan oo aan looga hakran iyadoona xafladda la keenay raashiin nooc weliba leh oo isugu jira kuwa dalkeena soomaaliya ka soo baxa iyo kuwa inooga yimaada dalka dibaddiisa markaad gudaha u soo gasho howlka waxaa indhahaaga soo qabanaya ardayda munaasabadda loo qabtay kuwaasoo sitay dhammaantooda darees isku mid ah oo waafaqsan shareecada islaamka mana jirto wax buuq ah amase waxaan ah oo ka dhacaya howlka xafladda sida in badan aan ku aragno ama aan ku maqalno meelaha ay dalka ka joogaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan intaan ka soo qaybgalay muddooyinkii tegay maarkiin munaasabad ceenkan ah
يا للوقار على محياهم وعطر الآي في الكون يفوح تاج الوقار
munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waxgarad mucalimiin waalidiin arday iyo mas-uuliyiin ka socota jamciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo goobjoog ahaa munaasabadda xafladdan waxaa agaasinkeeda iyo iskudibridkeed buu lahaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ardayda munaasabadda loo qabtay waxay tiradooda gaaraysay shan iyo labaatan gabdhood sidoo kale ardayda ayaa laga qaaday imtixaan iyagoona la siiyey ijaasaad ka markhaati kacaya ama muujinaya inay barteen kalaamka allah casa wajalla duruustay qaateen ardayda madashana lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah matnu shaadimiya taysiir axkaamu tajwiid tuxfatul adfaal matnu aljazariya ugu horrayn waxaa xafladda lagu daafuray aayadaha qur-aan kariimka qoolkaa leh waxaana akhrisay ardayd lagu magacaabo caaisha cabdirasaaq oo ah gabadha ugu da'di yar ee gabdhaha ka qalinjibiyey macadka taajul waqaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ويفيض البشر لسيدة داعية للحق صغيرة نهلت من نبع الآيات خيرا وعلوما موفورة زدها يا رحمن ثباتا واجعلها للدين نصيرة واجعلها للدين نصيرة sidoo kale ardayaed lagu magacaabo xafso maxamed oo iyaduna ka mid ah ardayda wax ka barata macadka taajul waqaar ee munaasabadda loo qabtay ayaa goobta xafladda ka jeedisay khudbad qiimo badan oo ka hadlaysa fadliga uu leeyahay in la akhriyo qur-aanka kariimka iyo cidda xambaarsan أيها الضيوف الكرام من المعلمين والمعلمات ومسؤولي المحافظة بدءا من والي المحافظة ووصولا إلى مسؤول مكتب الدعوة في المحافظة وإلى لجنة الإشراف في جمعية القرآن وجميع الحاضرين من العلماء الأفاضل والنقباء والوالدين أحييكم جميعا بتحية هي أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وأرجو بها من الله الأجر والمغفرة ألا وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الضيوف الكرام نبارك سعيكم ونفخر بحضوركم دعوناكم فأجبتم دعاءنا واستضفناكم فقبلتم ضيافتنا فرغم ضعف جاهزيتنا وقلة بضاعتنا إلا أننا نعلم يقينا أنكم تقيلون عثراتنا وتعفون خللنا لأنكم أهل الشرف والكرم فأهلا ومرحبا أيها الضيوف بأيد مفتوحة وقلوب مسرورة فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ولا أنسى أن نقدم خالص الشكر والعرفان بإذاعة الإسلامية إذاعة الفرقان منبع الدعوة والخير وميدان الصدق والحقائق أقول لها لقد سددت ثغرا لولاك كان مسقوبا ودفعت شرا لولاك كان منتشرا ونشرت خيرا لولاك كان محروما فجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا والآن أنتقل إلى نحو خطبة تتعلق في فضل تلاوة القرآن وحملته فيا إخوة الإسلام ويا حضور حفلنا الكريم اعلموا أن غاية ما يسعى إليه المؤمن أن ينال الكرامة والفضل عند ربه وأن يحظى بالأجر العظيم ليكون من الفائزين وقد أرشدنا المولى سبحانه إلى طرق الخيرات والتنافس بالطاعات ومن أعظمها الإقبال على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا قال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة أهل القرآن وفضل قراءته وتعلمه وتعليمه في أحاديث كثيرة منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها تحبيرا وسترقى درجات جنان تلبسنا حللا وحريرا بسم الله سأروي حلما كالطيف بدا لي مستورا فالحمد إلهي يا واسع يا من تهب الخير كبيرا والدك وأمك قد جهدوا يسعون بأن تلقى حبورا يا ربي mudiiradda ama maamulaha maacadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe oo lagu magacaabo umaacisha ayaa marka hore soo dhoweysay marti sharafkii kasoo qayb gashay xafladda iyadoona warbixin faahfaahsan ka bixisay ardayda ka takharujtay macadka tiradooda duruustii ay soo qaateen intii ay waxbarashada ku guda jireen iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray macadka taajul waqaar faraciisa degmada saakow awalan alla subxaana watacaala ayaa mahad iska leh mahad dhammaanteed aan la soo koobi karin mahad alle kadib martida meesha iskugu imaada dhammaantood sharafta leh way mahadsan yihiin ayagana waxaan leeyahay marxaban marxaban soo dhowaada gacmo furan kusoo dhowaada macadka waadna ku mahadsan tihiin ajiibitaankaadanna soo ajiibteen ee munaasabadan gabdhahanaga aad nagala qayb qaadanaysaan qur-aankan xifdiyeen waad ku mahadsan tihiin martida dhammaanteed munaasabadaas iskugu imaana waxay tahay arday qur-aankii xafideen kalaamu rabbilcaalamiina xifdiyeen shahaado ku qaadanayo iyo arday kaleeto qiraa'aadkii kitaabada qiraa'aadka inta ugu mahansaneed qaar ka barteen sida matnu shaadibiya dhameeyeen mutuuntii jazariga sidoo kaleeto taysiir axkaamu tajwiid tuxfatu latfaal iyo matnuljazariya intaba waxay ku qaadanayaan ijaazo ardayda marka waxay iskugu jiraan ilaa labo qaybood qaybta koowaad waa qayb qur-aankii soo xafiday mutuuntii tajwiidkana soo qaadatay intii ugu muhiimsaneed sida taysiir axkaamu tajwiid tuxfatu latfaal iyo matnuljazariya matnu shaadibiyana hal fadhi ooga baxay kitaabka shaadibiga ah iyo saddexdaas kitaab oo tajwiidka ah ardada kaleet waxay yihiin ayagana laba kitaab oo tajwiidka soo qaateen sida taysiir axkaamu tajwiid matnu tuxfati latfaal qur-aankiina imtixaankiisa ku guuleysteen oo ku qaadanayo shahaado taxfiid ardada shahaadada taxfiidka qaadanaysa waxay gaarayaan ayagana ilaa toban iyo toddoba arday intaas kadib wakhtigii madrasada la furo waxay ahayd shanta rabiicul awal kun afar boqol afartii saddexdii hijriga madrasadakoodii markaan furaynay waxaan ku bilaabay xaafadda dhowr iyo toban arday ayaan xaafadda ugu bilaabay ay ka mid yihiin ilaa lix iyo toban arday ayay ahaayeen maalinta jamcadii khamiista ayaan dhigi jirnay oo shanta beri maana dhigaynin maalinta jamcadii khamiista ayaan dhigaynay muddo laba sano ah ayaana xaafadda ku dhigayay markaas kadib wilaayada ayaa waxayna siisa boos madrasada marka waxyaalaha ka hergalay waxaa ka mid ah ardadan hadda aad arkaysaan oo iskugu jiro qaar shahaado qur-aan qaadanayo iyo ijaazaad laba kitaab iyo qaar saddex kitaab oo ta- een, tajwiidka qaadanaya ijaaza ku qaadanayo taysiir laga soo bilaabo ilaa matnul jazariya iyo kitaabkii shaadibiga hal fadhi ooga baxeen sideed arday ayaa hal fadhi ooga baxday ilaahay ayaanu ku mahadsan alxamdu lilaah الجنان حلا فشكرا منا يا أهلا غدوا في دربنا الأمل ويا أمجاد نشكرك فمعك عزمنا احتفل فمعك عزمنا intii ay socotay munaasabadda waxaa ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed oo ah malaaqa guud ee beesha macalin weyne sidoo kalena ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe isagoona sheegay in xilliyadii hore aysan dhici jirin xaflado ceenkaan ah oo lagu weynayo kalaamka allah casa wajalla isagoona ugu dambayntii la dardaarmay ardayda waxaa maanta aan aada ugu faraxsanahay xafladan aan u fadhino ma jiri jirin waagihii hore xarakada intayna imaanin ka hor xaflado loo dhigo qur-aanka kariimka lagu weyneynayo xaflado way jiri jireen iskuulaadka la dhigo ma jirin xaflad inta la dhigo ee dadka qur-aanka xifdiyey loo dhigayo waa nicmo ilaahay na siiyey oon maanta aan soo gaarnay ma soo gaarin gabdhahan maanta inta fadhiya waalidiintooda ma soo gaarin nicmadan ay haystaan waxaan leeyahay nicmadan ilaahay idin soo gaarsiiyey marka hore ilaahay ugu mahadiya marka labaadna waxaa laydin baray waxaa la rabaa sheyga haddii la barto in la akriyo keliya maana in lagu camal falo laguna dhaqmo qofka haddii diinta uu barto kuna dhaqmo isagana wuu is-anfacayaa aakhiriyo adduunyo bulshadana waa anfacayaa laakiin waan bartay haddana waan isaga tegey aakhirana waa la isweydiin doonaa waktiga la idin geliyey ee macalinka hadduu ahay iyo waalidiintii iyo walaayadii intaba haddii haddii waktigii aad beerdaraysaan waxaad ogaanaysaan waa la idin weydiin doonaa maalin aan maanta ahayn intii ay socotay xafladda martidii ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh aburuqiyah oo ka socday jimciyadda qur-aanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan runtii xusud mudan qiyaadat alxaraka oo leyla nahaar u taagan alcinaaya bikitaab illaah waxaan leeyahay allaha ilaaliyo allaha xifdiyo ilaahay subxaanahu watacaala xusnu lkhaatiman allaha siiyo waxaa kaloo xusud mudan maktabu dacwa isagana hadduu yahay madka caamka ah iyo madka wilaayaadka dhammaantooda waxaan leeyahay jazaahum allah khayr aljaza saas oo kaleete wulaada wilaayaadka dhammaantooda oo leyla nahaar iyakanu u taagan saasaan leeyahay walaalaha huquurta ku jiraan oo runtii sababtooda masaajida looga dukado waxaan leeyahay iyakana jazaahum allah khayr aljaza wala- wajcala jannat allahi mathwaahum aan leeyahay أيام خير قد مضت بنعيمها ذاك النعيم كتاب رب نيرا نورا يضيء القلب لا نشقى munaasabadan ayaa kusoo ilaatay jawi qurxoon iyadoo sidaan horeyba usoo sheegay cad iyo caano goobta lagu cunay waxaa xusid mudan oo nagu maqaalo ah in dhegaystayaashan aan usoo gudbin doono bandhig xiiso badan oo ay sameeyeen ardayda loo qabtay xafladda shahaadooyinkii la siiyey oo qaar ka mid ah waalidiinta ardaydooda ka takharujtay macadka taajul waqaar oo aan la yeelanay waraysiyo kala duwan iyo sidoo kale codadka martida oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka toddobaadlaha ee waxbarashada ayaa soo gala maalin weliba oo khamiis ah inshaa allah فالحمد للمولى أتم بفضله قد تم موسم غيثنا وتألقا ثبت إلهي ثم سدد سعيهم وتقبل اللهم جهدا صادقا وتقبل اللهم جهدا صادقا